qofku ku suxuuranaya inay tahay timirta inay tahay haddaba halkan waxaa la sheegay in suxuurtii baraka ay ku jirto tasaxaruu fa ina fi saxuuri baraka barakadaasi waa ilaahan culimmadu noocyo kala duwan weeyaan barakada waxaa ugu horeeya itibaacu sunati waliqtidaa waa sunihii rasuulkao la raacay weeye alayhi salaatu wasalaam barakada saasay kusoo xasilaysa iyo in la khilaafo dadka ahlukitaabka ahaa yuhuudiya nasaaradii oo iyagu may suxuuran jirin oo rasuulku wuxu yhi alayhi salaatu wasalaam faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli kitaab aklat saxr innaga iyo kii ree markaa kitaabka waxaa inoo dhaxeeya oo ina kala soocaya suxuurta cunitaankeeda marka qofku markuu suxuurto waxa weeyaan ahlu kitaabkii buu khilaafay barakadii marka waa taas waxaa kale lagu sheegay barakada attaqwa bihi altaqawi bihi yani in lagu xoogaysanayo cuntadii la cunayay iyo nashaad iyo firfircooniyu qofku u samaynayso oo qofku isagoo oo aan suxuuran haddii markaa maalintaa u soomo waa gaajoonaya awooddiisi waa daciifaysa marka firfircooniyu marka una helayn waay waxaa kale culimadu tilmaameen barakada ay ku sheegeen altasabub lidikri اllah wاdducaa walilraxma fainahu waqt lijaab xilligaasi waxa uu sababay qofku in ducaysto markuu habeenkii xilligaa tooso waqtigaa daba markuu tooso ee cuntada uu cunayo waxay sababaysaa dikrigii ilaahay waxay sababaysaa ducadii iyo naxariistii qofku xilligaa inuu ducaysto oo ilaahay uu xuso naxariistii kusoo degto waqtigii la aqbalayay ducada weeyaan ducada waqtiga la aqbalaa waqtida ugu fiican tahay ducada la aqbalaa waa waqtigaa weeye waqtiga suxuurta ee dadkuba ay hurdaan waxyaabaha kale markaa ay sheegeen waxaa ka mid a tajdiidu niyati soom barakada la sheegayaa wicneed waxa weeye niyadii soonka iyo markaa qofku cusboonaysiinaya oo habeenkii markuu berri uu soomayo caawu sii niyoonaya waqtigu niyoonayaana waa waqtigaa suxuurta markuu suxuurtii u cunaya buu niyoonaya habeenka oo dhan yani qofku waa niyoon karaa awalku ka niyoon karaa habeenka awalkiisa wuxuu ka niyoon karaa bartanka wuxuu ka niyoon karaa aakhirka oo waqtigaa suxuurta ah suxuurtaa uu cunaya uu soo qaatay waqtigaas qofna caado malaha waqtigaa inuu cunto cuno ayaa waxay tahay bin niyadda lafteedii waxaa kala yidhi may barakada waxaa loogala jeedaa ajriga iyo sawaabka aakhiro fa ina fi suxuuri baraka suxuurtan ajri iyo barako iyo khayr fara badan baad ka helaysiin aakhiro sidaana markaa waa la sheegay markaa suxuurtii waa sidaa weeyaan waqtiga kollay suxuurtu la suxuuranayana xadiidkan bay noo sheegaya can anas bni maliki radia allahu canhu can zayd bni haabitin radia allahu canhuma qaala tasaxarna can anas bni malikin can zayd bni haabitin radia allahu canhuma qaala tasaxarna maca rasuuli illah zayd wuxuu yidhi anas waa saxaabi waana saxaabada yarad yaryaraa yani wuxuu u shaqayn jiray rasuulka alay slam isagoo inan yaroo carruura ayaa loo keenay rasuulka deetana waa u shaqeeyey toban sannadood buu ushaqaynayay marka wuxuu yidhi anas rasuulka toban sannadood baan u shaqeeyey maalinna hadal xun iguma odhan maa qaala lii yowman qad uffin hadal khariban maalinna iguma odhanin shay aan sameeyey maxaad u samaysay iguma odhanin shay aanan samayninna maxaad u samayn weyda iguma odhanin marka anas waa asxaabi ansaariya saxaabigaasi saxaabi buu kasii werinaya can zayd ibni haabit zayd ibnu haabitna waa saxaabi weeyaan waa ansaari isaguna marka saxaabigan buu xadiiska ka werinaya qaala tasaxarna maca rasuuli illah zayd wuxuu leeyahay rasuulkan la suxuurana rasuulka agtiisaan ku suxuurana sala allahu alayhi wasalam uma qaama ila salaa markaan suxuuranay dabadeed salaadii buu kacay salaadii buu kacay qaala anasu qultu lizaydin zayd waxaan ku uhi kam kaana bayna alaadaan wasuxuur suxuurta iyo aadaanka intee in leeg ba udhexaysay qadar intee in leeg ba udhexaysay markaad suxuurateen iyo markii salaada loo kacay intee leg udhexaysa yani salaadii la eedaamay qaal qadr hamsiina aaya konton aayadoo in la aqriyo ayaa marka waxa weeyaan udhexaysay konton aayado inuu qofku aqriyo ayaa udhexaysay alxaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay min caadat alcarab taqdiiru awqaatihim biacmaalihim caadadii carabta waktigeeda waxaa ka mid ahayd inay waxay qadarayaan awqaadda waxay waktiga waxay ku qadari jireen camalka qofku inta qonay intaa in laeg yani qadarka intaa laeg ayaa udhexaysay camalka intaa la qabto marka acmaashu waxay ku qadari jireen maalan wuxuu odhanayaa in lax la liso oo kale lax in la liso ama neefgeli inta la qalo intaa in leg udhexaysay marka neefgeli inta la qalay way garan karaan ayagu neefkan ariga inta la qalayana waxaan jeeda la lisayana way garanayaan marka qadarkaas saasay ugu qadari jireen saas buu zaydna ugu qadara qiraa'adii qof inuu akhriyo konton aayadood baa udhexaysay buu leeyay marka micnaheedu waxa weeyaan suxuurtu way dambaysay waana ta ugu fadliga badan waxa ugu fadli badan in qofku uu suxuurto gelinka dambe habeenkii gelinka dambe xilliga dambe inuu suxuurto marka waxa weeyaan salaada subax xilliga ku dhow inuu suxuurto iskana ilaaliyo waaga dilaaciisa ama salaadii in loogu eedaamo yani wakti yaroo kooban inay tahay konton ayado qofku inta aqriya waa la garan karaa yani wax aada u kooban weeyaan qadar aada u yar oo kooban weey marka yani suxuurtii iyo salaadii intaasa udhexaysa waxayna tusa markaa dadkeenu siday odhan jireen beryihii hore tobanka horena maxaa layidhi maxaa la iska ilaaliya tobanka horena waxaa goorma la suxuranaya yani saddexdii saddexda saddex bay u qaybeenoo saddex tobnaad tobanka ugu dambeeya waxay odhan jireen waxa la iska ilaaliya un cadceeda tobanka dhaxana malaha adugu tobanka horena waa xagga hore laga ayaa laga suxuuranayay marka waxa weeyaan suxuurta habeenka o dhan waa la suxuuran karaa awalkaad ka suxuran kartaa bartikaad ka suxuran kartaa habeenka aakhirkeed ka suxuran kartaa waxa ugu fadli badan habeenka aakhirkiisa habeenka aakhirkiisa in la suxuurto ayaa ugu fadli badan waayo fawaaid kalena waa ku jiraayo waxaa ku jirta xilligaa qofku marku wax cuno dee wuxuu kusoo dhawaanaya waktigii cuntada cunay waxa weeyaan maalinta soonkeedii waa qof cuntadii wati gelni hore oo kale wax cunay oo kale u ka dhigan yahay laakiin haddaad imika kale sii suxuuratid ood seexatid ood birina aad soontid dee horead u gaajan doonta taasi markaa waa taas yani waa waktiga suxuurta waktigaas ugu fadli badan uguna wanaagsan xadiiska waxaa kaloo nutusinaya in suxuurtii laiskugu imanayo lawada suxuran karo tasaxarna maca rasuuli illah rasuulka ilaahayba na suxuran nabigu leeyay sala allahu alayhi wasalam ibn ibn lmulaqin raximah llah isagu wuxuu leeyahay وادعى بعض الصوفية أن معنى الصوم وحكمه أن معنى الصوم وحكمه إنما هو كسر شهوة البطن والفرج suufiyada qaar ka mid a yaa waxay sheegteen soonkan micnihiisa iyo xukunkiisu waxa weeye qofku inuu shahwadii caloosha iyo hamadiisii farjiga inuu jaro saasaa loogala jeeda qofka caadadiisii cuntada kala yani awal cuntada badan ba qofku cuni jiray waa in maan markuu soomay waa in cuntadiisa yaraata hamadiisu way fara badnayd marka una soomanayn markuu soomay waa inay hamadiisa jabtaa xikmadda waa caynkaas bay yidhahdeen buuri haddii marka waxa weyaan taa la waayo horta cuntada yaraanteeda waxay kugu saxasilaysaa suxuurtooda yaraysatid oo suxuurtii aan cunto badan cunin kadalika afurkii haddii markaa afurkii iyo aad koobsad yaraysatid suxuurtii wax yar aad cuntid dee shahwadiina waa jabaysaa shahwaddii calooshana way jabaysaa labadiiba meesha markaa way ka baxayaan buuri laakiin arrintaa sheekhu waa ka daba tegay wuxu uhi wa haadaa halatun daahir waa alad aahira weeyaan yani waxay leeyiin qofka haddii labadaa laga waayo shahwaddii baطnigu haddii calooshiisu sidii unu buuxayso unu cunto badan u cunayo hamadiisii kalena ay sidii u tahay waxba iska bedelin maqsuudkii soonka loo sharciyeyba ninkaas inuu helin iyo xikmaddeedii ama xukunkeedii xikmaddii laga lahaa iyo macnihii soonka midna ma hayo waana alad way dhici kartaa qofku dee horta sideedaba cuntada faraha badan iyaduna yn wanaagsanayn haddana maqsuudka loo jeeda meesha maaha in shahwadii calooshum ay markaa ay meesha ka baxdo oo cuntadii la idhaaho cunto yar qof kaa cuno kadalika shahwadii kalena ha jabto xikmaddeeda taa maaha sida oo kale waktiga uu bilaabanayo soonku waktiga la suxuurta maaha suxuurta marka suxuuritadan buu ka bilaabanaysaa maya soonku wuxuu bilaabanayaa min tuluuci اlfajr waaga dilaaciisa wuxuuna dhammaanayaa qoraxda markaasi waxa weyaan dhicitaankeeda waaga dilaaciisa farqa udhaxeeya waaga dilaaciisa iyo qoraxda soo bixitaankeeda waagu markuu dilaaco salaadda subax baa la eedaamaa salaadda subax markaasaynu tukanaa qoraxda yani intayna soo bixin ka hor weyaan marka markuu waagu dilaaco salaadda subax la eedaamayo waktigaasuu bilaabanaya soonkii waxaana uu joogayaa oo la soomanaanaya ilaa inta qoraxdu ka dhacayso sida ilaahay subxaana watacaala uu yihi wakuluu washrabuu xataa yatabayan lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajr ayadda qoranka waxay tusinaysaa in cuntadii la cunayo oo lacab cuntadii la cunayo sidoo kale sharaabkii la cabayo ilaa inta waagu uu inoo dilaacayo markuu waagu dilaacana laga afaysanayo can caaisha wa ummi salamata radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam nabiga ilaahay kaana waxau ahaa yudriku lfajru waaga ayaa waaga dilaaciisa ayaa soo gaari jiray wa huwa junubun isagoo jinaabaysan jinaabadaasoo min ahlihi ehelkiisa ka ahaatay uma yaqtasilu waa meedhan jiray wayasuumu waa soomi jiray sida salaada oo kale loogu shardiyo ahaarada soonka loogu shardiyo qofkii soomayey waa inuu daahir yahay maaha qofkaan daahir aan ahayn oo meedhasho waajiba lagu leeyahay ayaa markaa uu soomaya jinaabadii isagoo jinaabaysan buu soomi karaa oo maaha micnaheedu inta aan waaga kuu dilaacin meedho horta waad soomi doontaa maalinimadan waad meedhan doontaa janaabadaasi laba midkoodba ha ka ahaato ehelkii sida xadiisima ku taalla min ahlihi waxaa la caddeeyey inaan ixtiraam ahayn ixtiraamka ambiyadu ma ixtiraamaan baa layidhi waayo ixtiraamku waa min talaacib shayaan qofka shaydaanka ku ciya shaydaanka ku ciyaaraya qofkii marka ambiyaduna shaydaanka kuma ciyaaro marka min ahlihi saasay markaa u caddeeyeen caaisha iyo umu salama radia allahu canhuma ixtiraam ha ka ahaato oo qofka ha ixtiraamo amaba ehelkiisii ha ka ahaato soo qofku jinaabaysan waxa weeyaan waa soomi karaa oo soonkii waa niyoon karaa dabeetana gadaal waa ka meedhan karaa oo sidii salaada loogu shardiyayey ahaarada looma shardiyo ahaarada looma shardiyo taasi waa qodob qodobka labaad oo masalada markaa soo gudagelaya waxa weeye dumarkii waxaynu soo sheegnay gabadhu intay caadada ay leedahay inaanaan soomaynin oo soon aan lagu lahayn yani soonkii waajibka ahaa waajibku maaha iyada xilligaas laakiin way qalayn doontaa haddii haddaba dhiig uu ka go-o dhiiggii caadada ahay xaydka aha ama nifaaskii oo dhiiggii dhalmada ah haddii uu go-o iyadoo aan dahaaro qaadaninna waaguu soo gaadho way soomaysaa oo la odhan maayo ilaa aad meedhatid waxa weeyaan soomi maysid way soomaysaa maalinimada iyo wixii soonka xilligaa wixii ka dambeeyana way dahaaro qaadan doontaa khulaasadu waxay kusoo ururaysaa oo keliya uun soonka looma shardiyo dahaaro soonka looma shardiyo dahaaro sida lagu shardiyo salaada oo kale bahaaro looma shardiyo shuruudiianu hore usoo sheegnay uunbaa loo shardiya abu hurayra radia allahu canhu ayaa waxa uu fatwoon jiray markii hore wuxuu fatwoon jiray qofka waa beriisa isaga oo jinaabaysan inuuna soomaynin inuuna soonkii inuuna soonkii inuu niyoonaynin waxaa shardi ah waktiga uu waagu dilaaciisu soo gaadhayo inuu daahir yahay ayuu fatwoon jiray bacdu taabiciinna saas oo kale ayaa laga soo wariyey laakiin wixii intaa ka dambeeyey waxaa la soo wariyey marka inay ka noqdeen abu hureyre oo kale waa ka noqday hadalkiisaasi oo xadiidkan iminka caaisha warinaysa radia allahu canha ayuu usoo noqday intaa wixii ka dambeeyena waxay culimmadu ku ijmaaceen inay marka waxa wey qofku isagu jinaabaysan inuu waagu soo gaari karo uu soomi karana kaana yudriku lfajru wahuwa junubu min ahlihi uma yaqtasilu wayasuumu waana soomi jira marka halkaynu ku dayna wsala allahu ala nabi muxamed waali wsabi ajmain
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الشيخ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه kitaabu siyaam ayaynu weli ku jirnaa marka wuxu uhi can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiyi salى allahu alayhi wasalama qaal nebigu wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam man nasiya qofka ilaawa wahuwa saa'imun isagoo oo sooman oo faakala cuna aw shariba ama caba falyutima sawmahu soonkiisa ha dhammaystiro fainamaa acamahu allahu waxa quudiyey uun ilaahay wasaqaahu waraabiyey ilaahay unbaa cuntona siiyey sharaabna siiyey ee cuntadii soonkiisii ha dhammaystiro xadiidkani waxa uu ka warramayaa qofkii soomanaa ee waxyaabihii muftiraadka ahaa ee qofka afursiinayey la yimaada isagoo lowsan waxyaabaha qofka afursiinaya ee soonkiisii jebinaya usuushu waxa waxa asal waa saddex shay cunitaanka cabitaanka iyo jimaaca saddexdan naska ayaa ku yimi yacni cunitaanka in wax la cuno iyo in wax la cabo iyo inta la sooman yahay in dumarkii loo tagaa saddexdaasi waa usuulu lmuftiraat waxyaabaha qofka afursiinaya soonkiisa jabinaya iyaga asal u ah haddaba kuwaasi qofku hadduu la yimaado oo cunto uu cuno ama uu sharaab cabo isaga oo ilowsan inuu sooman yahay soonkiisii miyuu jabayaa mise soonkiisi ma jabayo xadiisku waxa uu ina tusinayaa soonkiisii inuuna waxba noqonaynin qofki isagoo ilow yani wax ku cunay waxna ku cabay soonkiisii waxba ma noqonay rasuulku muxuu yihi calayhi salaatu wasalaam falyutima sawmahu soonkiisa ha dhammaystiro soonkiisa ha dhammaystiro marka soonkan la dhammaystiraya waa soonkii usoo socday weeyaan ahlucilmiga qaar kamid waxay yidhahdeen falyutima sawmahu micnaheedu waxa weeyaan yani qofka hadduu soonkiisi uu jabo ama uu iska jabiyo waxaa la doonaya inuu afaysto ilaa inta gobolku ka dhacay isagoo maalintaas ay soonkeedu uu ka jabay oo laga doonaya inuu qalleeyo buu haddana afaysanayaa oo uuna la soo banbaxaynin cunitaankii iyo cabitaankii soonkii waa soomanaanaya uun yani cuntada waa iska ilaalinaya isagoo xurmada maalintaasi sharafta ay leedahay iyo xurmadeeda ilaalinaya taa micnaheeda maaha falyutima sawmahu waa soonkiisii usoo socday ee waajibka ku ahaa ha dhammaystirto fa inamaa acamahu allahu waxa quudiyey oo cunto siiyey uun ilaahay wasaqaahu waraabiyeyna oo ilahay baa sharaabna siiyey marka waxaa kaleyna sii tusinaya xadiidka abu hurayra radia allahu canhu tirmidi ibnu maaja ay soo saareen man akala aw shariba naasiyan qofka cuna ama caba isaga oo is-ilowsan falaa yuftir fainamaa huwa risqun razaqahu llah waa risquun ilaahay ku arsaaqaye yuuna afurin uunaisu odhan soonkuu kaa jabaye iska afur oo cuntadii iska cuno oo shabaab iska iska cab marka dambe markaa qallayn doontaaye yuuna caynkaa odhanayn tirmidi baa soo saaray bisanadin saxiix sida oo kale inaan la qallaynaynin waxa uu ku yimid xadiidka ay soo saaray ibnu khuseyme iyo xaakim ibnu xibbaan ay saxiix yeeleen bilafd man aftara fii ramadaana naasiyan falaa qadaa calayhi walaa kafaara qofka ramadaanta dhexdeeda afura yani wax cuna caba naasiyan isagoo ilowsan yani waxaanu markaan wax cunayuus ilowsan yihi markuu cabayna saasoo kale falaa qadaa calayhi walaa kafaara qalla laguma laha kafaarana laguma laha marka yani in soonkiisi dhamaystirayo soonkiisi uunana jabaynin bay nusuustaas ay caddaynaysaa xadiidkaa sanadkiisana waxaa xasan ka dhigay sheikh alalbani raximah llah marka waxa weeyaan qofkii is-ilaaway ee cuntadii cunay sharaabkiina cabay waa soonkiisa waa dhamaystiranaya soonkiisiina waxba noqon maayo taasi waa qodob qodobka labaad waxa weeye hadduu isaga oo cabaya oo afkaba ku hayo uu xusuusto ama cuntadiiba cunaya oo afka ku hayo uu xusuusto inuu sooman yahay wixii uu cunayna uu cunay waxaan afka uu ku hayo waa tufaya hadduu liqo waxa uu ka dhiganya isagoo ogaanu cunay oo kale ina imika waa xusuusan yahay waxaanu afka ku hayo imika wuu xusuusan yahay marka hadduu sii liqo sila intan waa ha sii raacdo intii hore soonkiisa waa buraya intaa afka ku hayo marka waa tufaya hadday sharaab tahay iyo cunto hadday cunto tahay labadaba laakiin intan maaragtay waxa weeyaan wixii uu hore u cunay waxba soonkiisa yeeli mayso wixii dambana markaa xusuusto gacanta u geysan maayo sida oo kale qofka haddii waxa weeyaan cidi ay ag joogto markuu wax cunayo waxna u cabayo ma la xusuusin karaa ma la odhan karaa waxa weeyaan miyaad soomanayn ama waa ramadaane waa sidee yani qofku wad arkaysa inu cunayo cabayo waxay ahlucilmiga yidhaahdeen qaar ka mid ihi yani waa la xusuusin karaa min baab atacaawun cala albiri wاtaqwa waxaa kalo yihi mayane waad iska daynaysaa fainamaa huwa risqun saaqahu llah ama risqun rasaqahu llah waa risqi ilahay oo arsaaqaya qofkan marka ilahay kaa arsaaqay iska da sidaasna waa la tilmaamay mar haddii ay nidhi usuusha wax afursiisa waa saddex xadiidku wuxuu sheegay laba ka mid a akli iyo shurbi cunitaan iyo cabitaan waxaa ka saddexaad u ahaa jimaacii iyo dumarkoo loo tago ninkuu haweenaydiisii u tagaa fii nahaari ramadaan iyaduna soonka waa burinaysaa labadaasi cunitaanka iyo cabitaanka haddii qofku is-ilaawo oo u cuno oo u cabo isagoo ilowso soonkiisa waxba ma noqonay siduu xadiisku sheegay haddaba jimaacina ma lamidba oo hadduu qofku is-ilaawo oo una u haysan rabadaanba inay tahay ama inuuna soomanaynba waxa weeyaan oo soonkiisii ilaawo oo ehelkiisii u tago isagoo ilowsan amaba jaahilba ka ah soonkiis ma buraya mise ma burayo ahlu cilmiga in badan oo ka mid ihi waxay yidhaahdeen soonkiisi ma burayo oo nisyaankaasba marka waxa weeyaan kununbu la mid noqonaya waxaa u daliila xadiid uu xaakim ibnu xibbaan ay soo saareen oo ahlucilmiga qaar ka mid sanadkiisa xasan ay ka dhigeen man aftara fii ramadaana naasiyan man aftara fii ramadaana naasiyan xakiimka haddeertaan aqrinayna falaa kafa falaa qadaa caleyh walaa kafaara marka man aftara waxay shamlisanaysaa cunitaankii cabitaankii jimaacii intaba way shamlisanaysaa man aftara waa cunitaan cabitaan jimaac inta waa shamsanaya naasiyan falaa qadaa caleyh walaa kafaara taas waa mid waxaa kaloo daliila cumuumu qowlihi tacaala rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na taas waa markaa waa qowl waxaa kale ee la yidhi mayane soonkiisu waa buraya waxyaabaha markaa dee aadka u qariibka waxaa ka mid a qofku yani jimaacii fii nahaari ramadaan waxa aada u fog inuu is-ilaawo cunitaanka waa ilaawi kara cabitanka waa ilaawi karaayo koob biyo meel yaalla waa laga yaaba inuu qaato oo markaa waa caba ama shay yaroo la cuni karo meel yaalla laakiin jimaaca iyo markaa galmadii shay qofku ilaawi kara haaliban maaha inuu sooman yahay midda kale kan wuxuu ka dhacaya laba qof dhexdood halka cunitaanka qof keliya uu ka dhacayo halkan wuxuu ka dhacaya laba qof dhexdood buu ka dhacayaa inay labada qof wada ilaawaanna waa shay markaa aada u fog baa lay waa baciid yani laakiin taasna waxaa lagu bushiyey waxaa la yidhaahda nisyaanku waa dhici karaa qofna waa ka dhici karaa laba qofna waa labada qof dhexdoodna waa ka dhici karaa sida cunitaankii cabitaankii qofku u ilaaway kanna waa u ilaawi karaa marka hadduu nisyaanku soo xasilo oo uu yimaado waxay la mid noqonaysaa un marka waxa weyaan cunitaankii iyo cabitaankii qowlka saxiixa min aqwaali ahlilcilm عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم بينما نحن جلوس وقت أنه أن فردنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نبي إله أكتي سمر أن فردنا إذ جاءه رجل من بأويمي إذ جاءه رجل من بأويمي فقال يا رسول الله إذ تو مفاجأه nin unbaa soo galay si jelisaa faqaala yaa rasuula allah wuxuu rasuulki ilaahayow halagtu waan halaagsamay riwaayad qaar waxa ku so aroortay yaa halagtu wa ahlaktu anigu waan halaagsamay bimacnaa waqactu fi lism dembi baan ku dhacay cidna waan halaagsiiyey oo de markaa waxa weeyaan maalan ninkani dee sida xadiiskii marka n ugu sheegi doono maaragtay uu caddayn doono markuu rasuulku weydiiyey alayhi salatu slam wuxu uhi waqactu cala imraati wa ana saa'imun anigoo sooman baan ruuxii dumarka ahaa u tegey marka aniguna dembi baan ku dhacay oo shay xaaraana baan markaasi ku dhacay oon la imid cidna waan halaagsiiyeyo de ruuxii dumarka ahaydna iyadana saasoo kale waxaan ku dha- waxaan ku riday shay xaaraan ah halagtu waan halaagsamay yani micnaheedu waxa weeyaan dembi baan ku dhacay wey riwaayad qaar waxaa ku so aroortay yani waan gubtay axraqtu qaala maa ahlakaka waxay kutusaysaa dembigu yani inuu halaag yahay iyo markaa kulayl dab inuu yahay qaala maa ahlakaka maxaa ku halaagay waxaanaad ku dhacday sheegaysaa waa maxay qaala waqactu cala imra'ati gabadhaydii baan ku dhacay wa ana saa'imu anigoo sooman wa fii riwaayatin asabtu ahlii fii ramadaana ramadaan dhexdeed baan ehelkaygii asiibay oon u tegay yani intaasi riwaayadaas waxa weeyaan bukhaari iyo muslim may soo saarin iyadoo ah xadiidka abi hurayra xadiidka abu hurayra isagoo ah waxaa soo saaray imaamu axmed ibnu xambal kitaabkiisa musnadka biisnaadin daciifin sanad daciif kusoo saaray bukhaari muslim waa waa ku sugan yahay eh, isagoo ah min xadiidi caaisha marka waxyaaba sheekha lagu bushiyey ka mid tahay riwaayadan uu soo dhexgeliyey uu ka dhigay riwaayada abi hurayra yani abu- marka bukhaari muslim saa ugu nisbeeyey waa khata bukhaari muslim waa min xadiidi caaisha xadiidka abi hurayra waa cinda axmed bisanadin daciif lakin waa saxiix oo dee xadiidka caaisha ku asax wa fii riwaayatin asabtu ahlii fii ramadaan ramadaan dhexdeed baan ehelkaygii as ku dhacay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabiga ilaahi wuxuu yihi hal tajidu raqabatan tactiquhaa ma helaysaa hal tajidu raqabatan qoor ma helaysaa tactiquhaa aada xoraysid addoon aada xoraysid ma helaysaa qaala laa may buuri qaala fahal tastaiicu ma karaysaa an tasuuma shahrayni mutataabicayn laba bilood oo isku xigxiga oo waxba ayna udhexaynin inaad soontid ma karaysaa qaala laa maya buuri ayada qaala fahal tajidu ma karaysaa icaama sitiina miskiinan lixdan miskiin inaad quudisid lixdan miskiin inaad quudisid ma karaysaa ma helaysaa qaala laa maya buuri ayada saddexdii shayba waa waa kafaaradii qaala fasakata الnabiyu salى اllahu alayh wasalam nebigu waa aamusay xilligaa waa aamusay fabaynaa naxnu calaa dalik wakti caynkaa aanu ku suganna arrinkaa aanu ku sugannahay utiya الnabiyu salى اllahu alayh wasalam nebiga ilaahi waxaa loo keenay bicaraqin fiihi tamrun sanbiil ama sallad timir ay ku jirto wاlcaraqu almiktalu mictalkuna markaa waa shayga wax lagu ridanayo marka mictalka waxa ay yidhaahdeen fuqahadu ama caraqa ma waxa weeyaan waxa karay waxa waxa waa shayga qaadaya eh, shan iyo toban saac waa maaragtay kiish ama sallad weyn shan iyo toban saac gaqaas saaciina waa laba kiilo marka shan iyo toban laba ku dhufo soddon soddon kiilo shay qaadaya weyn marka waa weel weyn kiish weyn weeyaan ayaa marka waxa weeyaan een, ayaa loo keenay oo timir ku jirto timirtana marka waa sadaqo qaala ayna saay waa ninkii iminka waxay weydiinayeen mee qaala ana waay kan buudi qaala khud haadaa kan qaad fatasaddaq bihi ku sadaqadayso sadaq ee waa adigi yidhi lixdan miskiin waxaan siima hayee intaan qaado masaakiinta sii haddaba faqaala arajulu ninkuu wuxuu yidhi calaa afqara minii yaa rasuula allah ay calaa afqara minii cid aniga iga faqiirsan oo aan ku sadaqadaystaa mii jirta anigaa buu baxan kulle intan yani intaanaad keenteed leedahay bixi aniga ima dhaafi karayso anigaa cid iga bahani ma jirto calaa afqara minii ay waman yatasadaqu alay waman yatasadaqu calayhi afqara minii yaan ku sadaqadaystaa ee aniga iga faqiirsan riwaayaadka muslimiin ka mida waxay ahayd calaa afqara mina siduu qurtubi u sheegay marka waxaa la jaray hamsadii hamsatul istifhaamkiiyo calaa micnaheed waxa weeyaan calaa afqara mina ma cid annaga naga faqiirsan baa jirta anatasadaqu bihi calaa axadin afqara mina waxaan ku sadaqadaysannaa cid annaga naga faqiirsan cid annaga naga faqiirsan oo markaa jirtaa oon ku sadaqadaysana miyay jirtaaba waa maya wey ya calaa afqar dembihi wixii dembigiisii hore uu hore marsaday waa la dhaafaa sidaasoo kale rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam qiyamkii ramadaanna waa sheegay man qaama ramadaana iimaana واxtisaaban gufira lahu ma taqadam min denbi laylat اlqadrigiina si gaar man qaama laylat اlqadri iimaana واxtisaaban gufira lahu ma taqadam min denbi maalin maalmaha ka mida ayuu mimbarkii loo keenay mimbarkiibu deetna darajadii kood markuu fulay wuxu uhi aamiin tii labaad markuu fulin wuxu uhi aamiin deetna saxaabadu waxay kuhan rasuulkii ilaahayow tii saddexaad markuu fulana saasoo kale waxay kuhan rasuulkii ilaahayow waxaanan kaa maqli jirin baanu kaa maqlay aan aanad hore odhan jirin wuxuu yihi jibriil baa ii yimidoo wuxuu ii bandhigo oo ii sheegay qofka bisha rabadaan ee soo haleeshay ee ay soo gaadhay ee aan loo dembi dhaafin ee bisha rabadaan dembi dhaaf aan ka faa'iidaysanin naarta in lagu fogeeyo taasna waxaa idhi aamiin yani ilahay naarta ha ku fogeeyo waxaan idhi buu ihi aamiin markii tii saddexaad aan fantayna aan fuulayna aa tii labaad markaan fuulayna aa saasaan filayaa tii labaad markaan fuulayna wuxuu igu yidhi qofka la marka agtaada lagu soo hadal qaaday qofka waxa weeyaan agtiisa lagu soo hadal qaaday ee adiga markaa magacaaga laga markaa halkaa laga sheegay ee aan kugu salliyin isna saasoo kale in lagu fogeeyo naarta aamiin marka aamiin baan idhi guti ilahay naarta ha ku fogeeyo aamiin baan idhi guti tii saddexaad markaan fuulana saasoo kale wuxuu yidhi naarta ha lagu fogeeyo qof labadiisii waalid ay soo gaadheen da ay ku soo gaadheen ay gaboobeen ama midkoodu soo gaadhay oo ayaga sababtooda ama qofkaa waalidkaa sababtiisa aan jannada ku gelin naarta ha lagu fogeeyo markaasaa hi aamiin saddexdaa jeer buu aamin yidhi marka taa hore ramadaan taa horta maxamed shaahidkii qofkii ramadaan ay soo gaadhay ee aan loo dembi dhaafin yani waxaa kaa rasuulka alay sl aamiin bu yihi naarta lagu fogeeyo ya marka dadkii hore saalixiinta bishara marka soo gasho way farxi jireen si ay uga faa'idaystaan daacaadka sadaqada aada ula bixi jireen qur-aanka aqriskiisa aada u farabadin jireen masaajidka fudhintiisii aada u farabadin jireen salaadaha ayay farabadin jireen wahalumajab yani aada iyo aad ayay marka waxay ugu dadaali jireen daacaadka soonka waxaa anwaacdii sabirkuu lahaa ee saddexda ahaa sabirku saddex nooc weeyaan asabru calaa aacati illah wasabru calaa macaasi illah wasabru calaa aqdaari illah inuu qofku daacada ilahay ku sabro inuu macaasidu ka sabro qadarka ilahay inuu ku sabro saddexdaa arrimood ayuu koobsadaa sabirku anwaacda saddexdaa buu leeyahay marka saddexdaa noocba soonku wuu isku imanaya saddexda noocba soonkii waa laga helaya soonka markii la waajibiyey ee la faral yeelay waxay ahayd sanadii labaad hijiriyada waxa la bishii shacbaanna way ahayd sanadii labaad hijiriyada wa calaa haadaa waxa uu rasuulku soomay calayhi salaatu wasalaam sagaal sanadood ayuu soomay ina sanadii tobnaad hijiriyada ayuu dhintay markaa sagaal sanadood buu soomay intuu noolaa waxaana loo faral yeelay si tadriijiya markii hore marka hore bisha rabadaan waa la waajibiyey waxaa la yidhi qofkii doonaana ha soomo qofkii doonaana miskiin ha quudiyo haska afuro oo miskiin ha quudi saas loo faraya markii hore wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin yani qofkii doonayaana ha soomo kii aan doonayna ha iska afuro laakiin miskiin buu quudinaya maalin walba miskiin buu marka waxa weyaan cunto siinaya markii dambe waa la nasakhay aayadda qur-aanka waxaana lagu nasakhay faman shahida minkum الshahra falyasumhu qof kasta oo marka waxa way bishaas yimid ee ay usoo gashay waa lagu waajibiyey waxaa la qofka bishaas ay usoo gasho ha soomo ninka dadka soomka lagu faraya waxaa loo rukseeyey un kii xanuunsanayay iyo kii musaafirka ahaa ayaa loo rukseeyey oo waxa weeyaan faman kana minkum mariidan aw calaa safarin faciddat min ayaami ukhar marka gadaal buu isagu markaa waxwaya ka qalanaya iyo odaygii da-da ahaayo weynaa ee gaboobay aan soomi karayn isagana waxaa la haleeshiiyey waxa weeyaan aayaddan qur-aanka buu ibn cabaas u daliishadaba oo qoladaa fidyada bixinaysa un weeyaan ama odaygii ama islaantii ayagoo aan soomiba karin aadka u da-da ahaa lakin miskiinkaas ma qudanaya fawaaid fara badanoo culimadu waa u sheegeen laakiin inahaas waa inaga farantay can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabiga ilaahay wuxuu yihi laa taqadamuu ramadaana ramadaan ha ka horraysiinina bisoomi yowmin maalin soonkeed aw yowmayni ama laba maalmood soonkeed ilaa rajulun nin mooyaane kaana yasuumu sooman soom buu soomi jiray kaana ahaa yasuumu sooman soon mid sooma falyasumhu kaasi maalintaas ma maalintaa ay ku beegantahay ha soomo laa taqadamuu ramadaan ramadaan ha ka horraysiinina bisawmi yowmin soon maalintii maalin ha ka horraysiinina aw yowmayn taas waa riwaayad bukhaari muslim riwaayadiisu waxay walaa yowmayni walaa yowmayn laba maalmood toona ha ka maalin iyo laba toona ha ka horraysiinina ilaa rajulun sida saxiixayn ku taalla waa caynkaas kitaabkiina waxaa ku taalla ilaa rajulan ya rafcahana amhala liannahu mustahnan min kalaamin taamin gayr mujab nin mooyaane kaana yasuumu sawman soon ayuu soomi jiray kaasi falyasumhu ha sooma isagu bisha ramadaan inta aanay soo gelin ka hor iyo la soomi intayn leeg nasku wuxuu sheegay maalin yalaa maamo toona inaan laga horraysin soon sunnaa soon sunnaa inaan laga horraysiinin labada bisha soonkii ramadaan inaan laba cishaan laga horraysiinin oo sunna ah riwaayaadka qaar waxaa ku soo aroortay waxa weeya shacbaan wixii ka dambeeyey shacbaan kala barhkeeda wixii ka dambeeyey inaan la soomin shacbaanba hadday kala baranto ida intasafa shacbaan falaa tasuumu xadiidka abu daawuud soo saaray bisanadin saxiix haddii bisha shacbaan ay kala barh noqotoba yaan la soomin yacni soonkaasi culimmadu waxay yidhaahdeen in laba cisho ama maalin lagala hormaro bisha ramadaan soonkeeda waxa weeye waa xaran shacbaan markii kala badh ay noqoto in la soomo soon sunnahana waa makruh laakiin sida fiican waxa weeye in la yidhaahdo shacbaan markay kala badh noqoto haddii qofku waktigaasuu soon uu qastiyo soon sunnaa soon sunna u xilligaa intu inuu qastiyo inuu soomo uma banaano oo nahyigaas waxau na tusinaya inay xaaraan tahay soon sunno unbuu u qastinayaa markii bishii bishii shacbaan ay kala badh noqotay wixii ka dambeeyey barhkaa yani niskii dambe unbuu wuxuu u qastinayaa inuu soomo soon sunno ah oo marka hore uunu u lahayn caada ahaan ama uunu hore u soomi jirin oo aanay hadduu caado markaa u lahaa aanay ka waafaqin soonka xilligaa u qastiyey nahyigaas waa shamlisanaya waa ka xaaraam wey si tanna xaaraan u tahay oo kale marka kala barhkana waa laga soo bilaabay oo shacbaan markay kala badh noqoto ilaa bisha ramadaan laga soo gaadhay sidaasoo kale waa la sheegay karaahiyadana waa lagu tilmaamay laakiin sida ibnuqayim uu tilmaamaya waxa weeye in marka ay shacbaan kala badh noqoto qofku uu qasdiyin inuu soomo soon sunna ah una caado una hore u lahayn taas baa ah tala diidan yahay oo rasuulka ida intasafu shacbaan falaa tasumu laakiin soonka caada ahaan qofku uu soomi jiray oo kale wax dhibaata malaha waxaana ina tusinayaa waxay tidhi caaisha radia allahu canha rasuulku calayhi salaatu wasalaam bil soonkeed muu dhamaystirin aan ahay bisha ramadaan bisha ramadaan oo keliyunbu dhamaystiraba bil intuu bilaabay uu dhamaystiray waa bisha ramadaano bil kale uu dhamaystiray ma jirin bil uu ka soom badan yahay may jirin bisha shaclaan shaclaan oo kale wuu soomi jiray marka inta faraha badan buu soomi jiray weeyaan marka xadiidku wuxuu natusinayaa in ramadaantii aan lagala hormaraynin soon maalin ama laba maalmood inaan laga horraysiinaynin sababtu waa maxay sababta ahlu cilmigu waa isku khilaafeen sababta loo diiday in lagala hormaro waxaa la yidhi waxaa saa loo yidhi bisha ramadaan qofku inuu sii xoogaysto oo nashaad bisha waa inuu soo gashaa isagoo firfircoon oo firfircoon iyo awood leh sidaa waa la tilmaamay waxa kale ee la sheegay waxaa laga baqanaya inay isku darsanto soon sunnaa iyo soon waajib maanta markaad soontid berrina aad soontid maalinta ka dambaysana soonkii waajibka ahaa ee ramadaan aad soontid waxaa xidhiidhsamo oo isku darsamay soon sunna iyo soon waajiba soonkii sunnaha iyo soonkii waajibka in isku darsamaan oo la diidan yahay ama laga baqanayo ayaa loo diidayna waa layidhi ta ugu fiican waxa weeye oo ahlucilmiga sheegay waxa weeyaan xukunka ana alxukma mucallaqu biru'ya soonka ramadaan soomitaankiisu waxa uu ku xidhan yahay bisha oo la arko aragtida bisha ayuu ku xidhan yahay qofka bishii maalin ka hor sooma ama laba maalmood ka hor sooma qofkaasi wuxuu haawilay inuu tacniyo xukunkaasi oo ah aragtida bisha waxaa lagu soomayaa aragtida bisha xukunkii soonku wuxuu ku xidhan yahay bisha ramadaan aragtideeda marka qofkii maalin kasii horraysiiyey malaa maalin kasii horraysiiyey xukunkaa shaaricu uu dejiyey bishii ramadaan soonkeedii iyo waajibnimadeedii ayuu xaawilay inuu dacniyo wax ka sheego sidaa daraaddeed baa loo diiday sidaas bay ahlucilmiguna ay rajaxeen alxaafid ibnu xajar wuxuu yihi wa haadaa huwa almuctamad qowlkaas ba ah ka muctamadka la cuskanay waxaana caddaynaya xadiidka xudayfa radia allahu canhu ee abu daawuud soo saaray nasaa-i bisanadin saxiix wuxuu rasuulku wuxu yihi calayhi salaatu wasalaam bisha ramadaan horteeda waxbaha kala hormarina xataa taraw lhilaal ramadaan bisha horteeda ha soomina waxbaha ka horraysiinina xataa taraw lhilaal ilaa bisha aad aragtiin aw tukmilu lcidda ama aad tirada shacbaan aad dhammaystirtiin tirada shacbaana soddonka ah inaad dhammaystirtiin uma sumuu xataa taraw lhilaal aw tukmilu cidda marka aad aragtidii bishaad ku soontiin amaba aad tiradii shacbaan aad dhammaystirtiin sooma ilaa intaad bisha kale shawaal aad arkisiin marka bisha shawaal aad aragtiin afura haddaad weydiinna bisha ramadaan soddonkeeda dhammaystira bisha ramadaan soddonkeeda marka xadiiskaas wuxuu tusinaya uu sariix ku yahay xukunkaas inuu alxukmu mucallaqun biru'ya wuxuu le bisha habaha kala hormarina ilaa aad aragtiin ramadaanta soo gelitaankeeda marka waa sidaas weeyaan ilaa rajulun kaana yasuumu sawman falyasumhu halkan waa qofka soon soomi jiray deetana soonkii caadada u lahaa uu soomi jiray sunnaha ahaa ama soon waajiba ayaa kala kulma xilligaas nadar yani maalan nadarka kaleo de waa waajib weeye soona caada ahaan uu lahaan jiray baa yay kaga beegantay waxa weeye maalin ka hor ramadaanta ama laba maalmood tusaalaheedu wuxuu noqonayaa qof baa soomi jiray isniinta iyo khamiista oo kale bil kasta dabeetana ramadaanta waxay soo gelaysaa maalan salaasadii isniintana caada ahaan buu soo soomi jiray marka isagu isniinta waa soomaya maalin ka hor waa soomaya maadaama caadadiisa ay waafaqday isagu waa soomayaa soonku isagoo u banaanya soonkaa sunnaha soonka waajibkiin waxa weeye maalan nadarkii oo kale oo isagoo qofku yidhaahda waxaan ku nadray markuu fulaan hebel yacni markuu soo galo in aan soomo maalin ama laba maalmood inaan soomo ayaa nadar ilahay ugu galay buui quduumkii soo gelitaankii qofkaasi iyo waxaa beegmay ramadaanta soo gelitaankeeda yani ramadaanta soo gelitaankeeda iyo way beegmeen markaasna waa soomaya markuu soo galo maalan ramaan ka hor buu soo galay laba cisho ama saddex cisho waa soomaya waa ku nadrelen quduumkiisi ka noocaasoo kale a mooyaane ciddii kale looma ogola ciddii kale looma ogola in ay soomaan soon sunna ah soonkii waajibka ahaa ama soonkii saasoo kale waxa weeyaan qofkuu soomi jiray ee sunnaha ahaa ee caada ahaan uu soomi jiray oo ku bego mooyaane yani soon kale la soomi maayo sidaas buu xadiisku inoo tilmaamay عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan maqlay rasuulka ilaahay oo yaquulu leh idaa ra'aytumuuhu markaad aragtiin bisha idaa ra'aytumuuhu waa bishii ramadaan weeyaan markaad bisha ramadaan aad aragtiin fasuumuu sooma wa idaa ra'aytumuuhu markaad aragtiin bisha shawaal faaftiruu afura fain gumma calaykum haddii laydinka teego faqdiruu lahu waqadara fain gumma calaykum haddii laydinka daboolo oo daruur iyo wax la midi ha idinka qariso daruur iyo wax la mid hadday idinka qariso ama ama marka waxa weeyaan waxyaabaha kale ee daqrin kara faqduruu lahu yani tiradiisa dhammaystira faqduruu lahu waxau leeyahay alqaadi ciyaad waxay dadka muslimiintu ay ku fasireen jamiicu muslimiin waxay ku fasireen faqduruu lahudaasi fi layaam maalmaha wey oo micnaheed waxa weeyaan waxaad sugtiin tirada bisha ee soddonka ah bishu mar waxay ku dhammaataa soddon marna waxay ku dhammaataa sagaal iyo labaatan siduu rasuulku caddeeyey calayhi salaatu wasalaam marka maalmaha dhammaystira wey yacni maalmaha tirada bisha suga waxaana caddaynaya axaadiisa kale kusoo aroortay oo rasulku wuxu uhi faakmilu lciddata alaaiin tirada soddonka buuxiya bisha rabaan soddonkeeda hal dhamaystiro ina marka sagaal iyo labaatan ay tahay baynu eegaynaa bishii haddaynu bishii aragno bishaas sagaal labaatan ma ku dhamaatay haddii bishii la arki waayo tirada bishaas baa la buuxinayaayo soddon baa laga dhigaya marka faqduruu lahu waa caynkaas caynkaasina waxaa tilmaamay imaamu maalik abu xaniifa iyo shaafici jumhuur salaf waalkhalaf siduu tilmaamayo ibn lmulaqin raximah llah marka micnaheed waxa weeyaan tirada soddonkaa dhammaystira soddon cisho marka riwaayaadkaas aynu sheegnay iyo riwaayada kale muslim soo saaray facudduu alaaiin soddon tirii buu rasuulku yihi alayh salatu wasalaam haddii laydinka qariyo ama ad arki weydiin faqduruu alaaiin fasuumuu alaaiin faakmilu lcidda iyo riwaayada kale bukhaari faakmiluu ciddata shacbaana alaaiin tirada shacbaan soddonkeeda dhamaystira soddonka shacbaan ha la dhamaystiro wey marka faqduruu lahu micnaheedu waa sidaas imaam axmed isagu wuxu uhi dayiquu lahu yani micnaheedu waxa weeyaan maalinta laga shikisay xataa in la soomi karo oo kale ayaa uu tilmaamaya saana waxaa laga wariyey ibnu cumar cabdullahi ibnu cumar ibn khataab waxaa la yidhi sidoo naaficu leeyahay ibnu cumar markay shacbaan sagaal iyo labaatan markay tagaan bisha shacbaan sagaal iyo labaatan markay tagto wuxuu odhan jira halasoo eega bisha bishii ramadaan ha la eego haddii la arko waa la wuxuu odhan jira hala soomo haddii la arko hala soomo odhan jira haddii la arki waayo oo wax daruura iyo wax inaga qaryaaba ayna jirin oo cirka uu saafi uu yahay waktigaas lama soo wuxuu fari jiray inaan la soomin inaan la soomin buu odhan jira waayo bishii lama arko wax inaga teedayaana ma jiro waa inaga qarinaya haddii laakiin uu jiro daruura hadday jirto daruure hadday jirto iyo wax kale oo ka teedaya aragtidii indhaha ka teedaya oo marka aan la arki karaynin waxa uu odhan jiray hala soomo yani waa uu soomi jiray uu soomi jiray sidaas baa laga wariyey marka cabdillahi bni cumar ibn khaaab radia allahu canhuma laakiin sidaas sabaabki waxa weeye shaaricu waxa uu ku xidhay aragtida bisha soonki wuxuu ku xidhay aragtida bisha wa calaa haadaa haddii bishii la arko waa la soomaya idaa ra'aytumuuhu fasuumuu haddaad arki weydiin faakmiluu ciddata shacbaana alaaiin saddex soddonka shacbaan baa la dhamaystiraya haddaa la arki waayo fain gumma calaykum haddii laydinka qariyo haddii laydinka qariyo wax idinka teedaan amaba haddaad arkiba weydin intaba marka soonka ramadaan waxa uu ku waajibaa biaxadi amrayn laba arrimood midkood laba arrin midkood ayuu ku waajibaya ru'yatu hilaalihi idaa kaanat asamaau saxwan bisha aragtideeda bishii ramadaan oo la arko markuu cirku saafi u yahay haddee bishii la arko soonkii waajib buu noqonayaa haddii la arki waayo oo soddonkii shacban waa la dhamaystiraya tirada shacbaan oo la dhamaystirno soonka waa ku waajibaya soddonkii shacbaan haddii la dhamaystirno koob iyo soddon kuma dhamaata bisha carabigu waa soddon baa waa sagaal labaatan iyo soddon marka soddonkii markaan dhammaystirno kow bay ka bilaabanaysaa shawaal waxaan jeedaa ramadaan kow bay ka bilaabanaysaa marka waajib bay noqonaysaa marka labada arrimood bay ku waajibaysaa inaan bishii aragno iyo inaan tiradii dhammaystirno faakmiluu ciddata shacbaan aragtida bisha way ku waajibaysaa tirada bisha oo la buuxiyo oo soddonkii la dhammaystirana way ku waajibaysaa labada arrimood bay ku waajibtaa bisha aragtideeda idaa ra'aytumuuhu fasumuu wa idaa ra'aytumuuhu afturuu taa hore idaa ra'aytumuuhu waa bisha ramadaan weeyaan bisha ramadaan markaad aragtiin bishii sooma ta dambe wa idaa ra'aytumuuhu waa bishii shawaal wey ee lagu afurayay fa afduru makaana afura oo waxa weeyaan way waxa weeyaan waa soonka waa dhamaaday wey marka bishii shawaal la arko idaa ra'aytumuuhu fasumuu bisha markaad aragtiin sooma micnaheedu waxa weeyaan ha la niyoodo soonkii oo da soonka habeennimadii lama ila habeenkii la soomi maaye waxa weeyaan habeenkii ha la sii niyoodo idinkuu niyadii ku bariyey waagu habeen dilaaco marka maalintiiba saa u soomaysid waidaa ra'aytumuuhu fa aftiruuna waa niyaddii afurku waa berri toole oo waa la ciidaya oo waxa markaas la afuraya oo marka waxa weeyaan soonkii waa dhammaaday marka la leeyahay fa aftiru marka bisharatan afurana waxa weeyaan hala niyoodo sidaas bay ahlucilmigu ay ku fasireen xadiidkaa hore waxaynu ku tilmaanay soomu yowma shak maalinta iyo aan shaki inaan la soomaynin ayuu xadiiska hore na tusinaya xadiiskii hore ee kan ka horreeyey xadiiska abu hurayra maalintaa dadku ay ka shakisan yihiin yani bisha ay ka shakisan waxa way laga shakisan yahay ramadaan maya timisa maaha bishi sagaal labaatan ay ku dhamaato maalintaa in la soomo bishina lama arkin hadda bishii la arkay waa la soomaya laakiin bishii lama arkin maxaa lasku haya ma ramadaana mise maaha ramadaan maalintaa in la soomo rasuulku waa diiday calayhi salaatu wasalaam ya man saama qofka sooma maalinta laga shakiye laga shakisanya faqad casa hada alqaas nabiga waa cafiyey calayhi salaatu wasalaam xadiidkan waxa uu ina tusinaya aragtida bisha in lagu soomayo w wax kale lagu soomi maayo idaa ra'aytumuuhu fasuumuu markaad bisha aragtiin sooma maxaa laga fahmaya haddaydaan arkin ha soomina halkan maxaa ku baxay in xisaab in xisaab lagu soomo mamnuuc sharcan yani sharcigu muu banaynin shaaricu wuxuu ku xidhay aragtida bisha soonka waajibnimadiisu waxay ku xidhan tahay aragtida bisha ayay ku xidhan tahay xisaabta in wax la xisaabiyo oo dadka marka xidigaha iyo waxaa yaqaanaa ay markaa inta isku gegeeyaan inaan bishii way dhammaatay oo beritoolo bishi waa koow iyadoo bilba inaan arkinba ama inagoo bishiba aragna ay yidhaahdaan maya bishi weli may dhammaanin iyadoo waxa weeya mamnuuc weeye xaraam weeyaan xisaab lagu soomi maayo xisaab laguma soomayo waxaa lagu soomayaa aragtida bisha xadiidkaasina saasuu ina tusinaya haddaad bisha aragtiin sooma mafhuumka wuxuuna tusinayaa mafhuum mukhalafa haddii bisha aan la arkin inaan la soomaynin waa sidaa weyaan waxaan xisaabaadkuna de waay way iskaga badan yihin waa dunuun weeyaan iyo wahm ayay u badan yihin xadiidkan masaa'il dowra ayaa ku jira oo waxa weeyaan ahlu cilmigu markaa ay ka soo saareen waxaa ka mid a aragtida qofba keliga arkay bishii qofba bishii keligii arkay qofka way ku waajibaysaa in uu soomo kadalik haddii marka waxa weeyaan uu bishii ramadaan dhammaadkeedii bishii shawaal aw bishii shawaal ayuu arkay keligii wuu afuraya waa markuu keligii yahay haddii marka uu jamaaco la joogo oo dadkii uu sheego yidhaho bishii waa waa anaa arkay oo laga aqbaliba waayo miyuu soomayaa mise ma soomay waxay dhahdeen ahlucilmigu waa soomayaa hadduu bishii shawaal waa ka saasoo kale keligii oo marka bisha bisha ramadaan waxa weeyaan aragtideeda waxaa loo shardiyaa hal qof oo caadil hadduu arko waa lagu soomeeya hal qof oo caadilihi hadduu arko waa lagu soomeeya laakiin bishii shawaal ee lagu afurayey aragtideeda waxaa loo shardiyaa laba qof oo caadilina nin baa keligii haddaba arkay bishii mid labaadna mid labaad marka waxa weeyaan qof labaad muu arkin waxaan si hoos ahaana iyuu afuray wuu afuray maadaama ishii indhahaba u saaray bishii wuu afuraya laakiin la soo babixi maayee hoos wuu afuraya oo gurigiisa iyo xaggaasu cuntada la tegaya banaanka la iman maayo taasi waa masalo masalo labaadna xadiiska waa waa tilmaameen waxa weeye bishii baa la arkay Ee, beled baa laga arkay buldaanta muslimiinta oo dhan ma waajib bay tahay beledkaa laga arkay inay la soomaan ama ay la afuraan waxay yidhaahaan ahlucilmiga ikhtilaafu lmataalic miyay jirtaa mise ma jirto matlacyada dadka kala duwan yihiin laba qole ahlucilmigu leeyihin qole waxay idhahdeen beledkaas iyo inta ku dhow dhow inta ku dhow oo dhan waxa weeyaan waa way way way la soomayaan ama way la afurayaan laakiin hadday kala fog yihiin aada hadday u kala fog yihiin waxa weeyaan qolo waliba waxay leeyihiin aragtidooda gaarka ah ay bay leeyihiin oo markaa beled fog laga sheego dee waajib inaguma aha inaynu qol beledka raacno haddii inagu inaan arkin beled aada u fog oo kale maalan sidaas bay tilmaameen labadaa qowl baa ahlucilmigu ay leeyihiin waa lagu raacaya iyo laguma raacaya qole waxay idhahdeen beled yani haddii beled laga arko dadka muslimiinta oo dhan waajib bay ku tahay beledkaa laga arkay inay ku raacaan inay ku raacaan Ida- idaa ra'aytumuuhu fasuumuu wa idaa ra'aytumuuhu faaftiruu Eh, taasina waxaa kusii xidhiirsan masaa'il kala lasii xidhiidhan oo marka kolle waqtigu inuu saamaxaynayno halkan laga sii hadlo in sha allahu tacaala waa la arki doonaa عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله وحولي تصحروا سحورت فإن في السحور بركة سحورت وحكسغا بركة آه السحور سينك أول كرنوا يا السحور سينك أول قدو لبضب ولا أقري سيدو ليه إمام النووي siinka marka la kor dhawado asaxuur marka la idhaahdo waa ismun limaa yutasaxaru bihi waxa lagu suxuuranaya loo jeeda saxuur marka la idhaahdo waxa lagu suxuuranayo la cunayo baa loo jeeda marka suxuurna siinka la godana waa ficilka laftiisii weeyaan ficilka laftiisii cunitaanka laftiisii weeyaan tasaxaru suxuurta fa ina fi saxuuri fa ina fi suxuuri cunitaanka la cunayo suxuurta waxaa ku jirta barako ama suxuurta lafteeda la cunayo waxa weeyaan baraka ku jirta marka siinka dad kor dhowinna waa wixii la cunayey ee lagu suxuurinayey haddii aad godidna waa ficilkii weeye laftiisii cunitaankii baraka ku jirto khayr fara badan baa ku jira xadiidku wuxuu nogsanayaa in la suxuuranayo suxuurta waxaa suxuur yani aakhir leyl habeenka aakhirkiisa wax la cuno waqti saxr waqtigaa cuntada la cuno waa suxuur weeyaan xukunkeeduna waa sunni siday culimmadu ku ijmaaceen waajib maaha waxaa soo naqliyey inay sunno tahay in fara badan oo culimmada ka mid a amarka ku jira halkan tasaxaruu amarkaasina waa lil irshaad maaha waajib maaha inayna waajib ahayna waxayna tusiyey sida bukhaari uu u baabaystay rasuulka calayhi salaatu wasalaam xidhiidhinta uu xidhiidhiyey laba maalmood soonko una ogolaaday saxaabada inay ay xidhiidhiyaan marka war waa u diiday markuu arkay inay marka waxa weeyaan ay musamimiin ku yihiin ayuu u ogolaaday in markaa ay xidhiidhiyaan laba maalmood soonkood maantay soomanaayeen caawana way soomananayaan birina way soomananayaan waa laba maalmood bay soonkoodii xidhiidhiyeen oo dee labada maalmood waxa udhexeeya habeenkii oo la afuro marka afurkii meesha laga saaray wixii la cuniya habeenkii marka habeenkiina waa la soomanaa laba maalmood iyo habeenkoodii ayay soomanaayeen marka hadday suxuurtu waajib tahay rasuulku calayhi salatu wasalaam hala suxuurta odhan lahaa markii dambe wuxuu ogolaaday qofka xidhiidhinaya soonka inuu xidhiidhiyo ilaa iyo suxuurta waqti suxuurta wixii ka dambeeya marka suxuurta la soo gaaro waa suxuuranay inuu suxuurto intaa waxa ka dambeeya inaan la xidhiidhin buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa u sheegay marka suxuurta xunkeeda horta waa sunna weeyaan taas waa mid magacan suxuurtu wuxuu ku dhacaya waxa ugu kooban ama ugu yar ee qofku uu cuni karo wax la cuno iyo wax la cabo shayga markaa ugu kooban ama ugu yar yani shay yar hadduu qofku cuno dhowr mano timira maalan ama wax yar oo biyo yar uu cabo magacii suxuurti waa yani waa waa shamilsanaya aqal ma yatanaawaluhu lmar'u min ma'kuulin aw mashruubin rasuulku wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam الsuxuuru baraka suxuurtu waa barako falaa tadacuuh ha ka tegina suxuurti suxuurta ha ka tegina walow an yajraca axadukum jurca midkiin haba ka bado ka basho biyaah yani in yaroo qurqurao biyaah ha qurquriyaba eh suxuurta yaan laga tegin faina allaha وamalaa'ikatahu yusaluuna cala almutasaxiriin ilaahay iyo malaa'igtiisu waxa ay u duceeyaan ay ku saliyayaan qofka marka waxa weeyaan suxuuranaya marka malaa'ig malaa'igtuna u ducaynaysa ilaahay subxaanahu watacalana qofka waa ammaanaya weeyaan markaa suxuurtu waa caynkaas waxa ugu fiican ee lagu suxuurtaana waxa weeyaan timir waxa ugu fiican ee lagu suxuurto waa timirtii wey oo rasuulku wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam